iyo iyo waxay ka heli karaan kacabaayo dee ujeedada rasmiga ah oo ay leeyihiin daciyaada dayaarka karta ma jirto iyo sida uu yahay qaabkoodu laakiin koley sida wararku ay sheegayaan waa ciidamo kala firirsan oo ayaaba iskooda isweysan oo ciidaha baadiya ah uku leexanayo oo wax kacabaayo sida warbixinada aan ku helayno waa sidaas hadda deegaanada la sheegayo waa meel budbud uga aadan dhanka bari oo jiray lagu magacaabo iyo meel qalqalaa la yidhaahdo oo iyana dhanka afur waaqadakiisa jirta agagaarka saba ah carada hadda la sheegayo oo wararku ay leeyihiin waa ku sugan yihiin waa halkaas waana deegaanada galmudug sida aan ognahay deegaanadaasi dhamaanta laakiin waa jirtaa inay ilaa baadiyaha ku leexanayaan oo biyo iyo wixii lamid ah oo ay ka heli karaan ay ka qaadanayaan laakiin ilaa iyo hadda anaguma hayno akhbaarkaas ah inay hubkooda ku bedelanayaan waxay cunaan anaguma hayno hadda akhbaarkaas
marka dad hal meel ku wada sugan miya mise waa dad doonay wallaahi sida hadda safaaladu ay umuuqato maahan ciidan si guud u wada socda oo koley waa wada socdeen markii hore ay dhankaas kasoo tageen laakiin xoogaa waxaan moodaa inay is waawaayeen oo koox kooxa sidaas dadka deegaanku ay sheegayaan oo miyiga ku sugan kooxa kooxa ayay u kala soo socdaan oo hadba koox ayaa imaanaysa hadba meelahaas aan sheegayno oo ilaa afur waaqa iyo ka haysa ilaa jiray waa meel aad xoogaa u kala durugsan intaasba dhammaan deegaanada gudahooda waa lagu arkayaayo oo kooxa kooxa ah